الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المركب المفيد بالوضع تعريف كلامك وحال هذا اللفظ وأدواق حروف صاحبة المركب laisku geeyey almufiido ee faa'iido dhammaystiran faa'iideeyey bilwadci wadci iyo isticmaal carabi ah alkalaamu huwa lafdu lafdiga waxaa la ihahdaa sawdka maaragtay xuruuf lagu sawdeeyo sawdka xuruufta wata asawt almushtamil calaa bacdi alxuruuf الصوت المشتمل وت على بعض الحروف حروف تقاس haddii marka sawtkuusan de xuruuf wadan oo si kale uu yahay lama dhahayo lafdi tarkiibkan waxaa loola jeedaa isku imaansho labaana ugu yar iyo wax ka badan waxaaduusan isku imaansho lahayn oo hal xaba keligiis meel iska yaal uu yahay kalaam ma noqon karo hal wax keligiis ama ficil keliya ha ahaado ama xaraf keliya ha ahaado ama ficil keliya ha ahaado ama ismi keliya ha ahaado waayahay qum haddii la yidhaahdo waa kalaam dhammaystiran waana hal waxay qum dee lagu dhaha waa kalaam dhammaystiran qum waa kalaam dhammaystiran maxaa lagu dhawaaqay hal wax waxaas waa maxay waa ficil qum ficilka lagu dhawaaqay wax kaleetoo la jirana laguma dhawaaqin qum waana kalaam taama oo dhammaystiran hal wax oo keliyana waa lagu dhawaaqay marka soo ma noqonayso wixii ooan murakab aan ahayn wixii oo aan murakab aan ahayn faa'iidana keenay ilan hal waxaa ku dhawaaqday halkii wax waa ficil idrib ijlis idhab udkhul ficil keliyaa ku dhawaaqaysa maca daalika waxaa ka imaanaysa faa'iido taam ah udkhul ficil basaa ku dhawaaq faa'iido taamna waa ka imaanaysa kalaamkana shardi waxaa ahaa inuu yahay almurakab isugeyn aa shardiga haddana meesha waxaa ku dhawaaqaysa hal wax oo keliya mala fahmi see marka ay ku suurooday yacni ficilkan faacil wataa aan lagu dhawaaqayo udkhul wuxuu wataa faacil laakiin aan lagu dhawaaqin oo adiga ah adiga markau yidhahdo fariiso ama soogal ama bax ama istaag adigaa kuwada laga wada fahma meesha adigaa ku wada jiro waa adiga adigaa la socdo istaag adiga fariiso adiga adiga marka waa iska dayna waa la fahma marka laazim muxuu wataa ismi wataa yaanba lagu dhawaaqine laakiin la fahmaayo meeshaa laga fahmayaa oo ku laasimsan oo ku jira haddii marka wax ay ku jiraan waa kaasa shayga waxaa dhici karta in hal wax lagu dhawaaqo wax kaleeto oo la socdona aan lagu dhawaaqin laakiin waxay kaleeto ay noqdaan wax la socda asaga xagga macno ahaan laasimsan wuxuu ka dhigan yahay wax lagu dhawaaqay oo kaluu ka dhigan yahay laakiin shayga hadduu hal keliya yahay wax lagu dhawaaqaayo uusan labaad uusan jirin walaa shay kaleeto oo la fahmaayo laasimsanoo laska garanayana uusan jirin oo hal xabbo keligiis iska yahay kalaam ma noqon karo almufiidu mid faa'iide leh faa'ido dhammaystiran faa'ida la sheegaya waa faa'ido taam ah faa'ida taamka ah waxaa loola jeedaa mid lagu aamusi karo yani almufiidu faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha almufiidu wuxuu faa'iideynayaa faa'idatan faa'idu faa'iideynaya yaxsunu الsukuutu calayha in lagu aamuso ay habboon tahay ay suuroobayso yacni qofkii mutakalimkahaa uu ku kaaftoomi karo qofkii saamic ahaayo hadalka dhegaysanayana waa isna ku kaaftoomi karo oo wax kale uusan sii sugaynin almufiidu faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha bilwadcina waxaa loo jeeda alwadcu alcarabi waa inuu yahay isticmaal carabi ah man waxaa ku baxaya luqaadka carabta aan ahayn oo naxw macni kalaamka naxwada ay ka hadlayso hadda cilmigan la bilaabayo fannigan naxw la yidhaahdo waxa uu ku saabsan yahay waa kalaamka carabta oo keliya qaala musanif raximah allah aqsaamuhu alaaa ismu wa ficlu wa xarfun jaa limacnan kalaamka hadda uu soo tacriifiyey naxwiyiinta shuruuddaasi marka laga wada helo oo saas u wada dhammaystirmi waxay u yaqaanaan kalaam waa naxwiyiin naxwiyiinta haddii laga tago oo shayga la fiiriyo luqa ahaan wuxuu yahay min xaysu alluga haddii laga fiiriyo alkalaam alkalaam min xaysu alluga haddii laga fiiriyo waxaa loo yaqaanaa waxaa kalaamka naxwiyiinta u yaqaanina loo yaqaana macnihii waa inuu yahay wax faa'iido dhammaystiran keena sawt iyo lafdi xuruuf wata oo faa'ido dhammaystiran keenay faa'ido dhammaystiran keenay laazim waa inuu murakab ahaado maba dhici karta shaygu inuu faa'iido dhammaystiran uu keeno ilaa inuu murakab yahay maahan marka waa murakab faa'ido dhammaystiran keenay laakiin murakabka waxaa isku tegey waxaa laga yaabaa inuusan faa'ido dhammaystiran keenin waa laga yaabaa inuu faa'ido dhammaystiran keenona waa laga yaabaa shaygaan waa lafdi waa murakaba waa shay laisu geeyey shaygaas marka laisu geeyey waxaa dhici karta inuu faa'ido dhammaystiran keeno waxaa dhici karta shaygan labadan ka kooban inuu faa'ido dhammaystiran keenna laga yaaba oo wax ka dhiman yihiin sida alladii qaama alladii qofkii qaama istaagay meesha dhowr waxaa yaal alladii waa koow qaama waa labo faacilkeeda oo mustatir ah huwa ah waa saddex wamaca daalika saddex wax isagoo ah haddana faa'iido lagu aamusi karo kama soo baxayso alladii qaama ruuxii istaagay qofkii marka ku dhegaysanaya muxuu sugayaa inaad dhammaystirtid marka shay haddii laisu geeyo waxaa dhici karta inaysan faa'iido ka soo bixin dhamaystiran inay faa'iido dhamaystiran ay ka soo baxdana ayadana waa dhici karta marka almufiidu shayga laisu geeyo waa inuu faa'ido dhamaystiran waa inuu keeno laakiin shayga haddii la yidhahdo waa inuu mufiid yahay inuusan murakab ah ma dhici karto faa'idatan yaxsunu asukuutu calayha shaygaani wuxuu leeyahay oo wataa faa'idatan yaxsunu asukuutu calayha laazimuhaa inuu murakab yahay laazima inuu murakab yahay oo waa inuu yahay shay laba wax ka badan laiskaga geeyey maba dhici kartaba inuu laba ka yaraado hal keliya ahaado faa'idatan yaxsunu sukuutu calayhana uu keeno suuragal maaha laakiin murakabka inuusan faa'iido keenin waa suuragal dhammaystiran shayga laisu geegeeyey oo labada maalan labada shay laba laba kelmada isku keentay laazimaha inay faa'ido dhammaystiran ay ka soo baxdo yaxsunu sukuutu calayha waa dhici kartaa inaysan ka soo baxin waa dhici kartaa waayo marka kalaamka oo hadda sheekh uu sheegay waa lafdii faa'iido dhammaystiran keenay cinda naxwiyiin lugada carabta haddii laga fiiriyana waa saas ayadu luada carabiga luqada carabta keliya maaha waa luqada bini aadamka oo dhan ama carab ha ahaadaan ama keyrkood ha ahaada waa sawt faa'iido dhammaystiran keenay cod waa inuu yahay faa'iido laga helayo faa'iido dhammaystiran waa inay tahay yani yaxsul asukuutu calayha marka carabta keliya khaas kuma ahnay bini aadamka oo dhan aasaas u yaqaan amaa gacmo taagtaaga waxaa dhici karta qofka in wax lagu fahamsiiyo ishaaro iyo gacmaha inaad kala hadashid laakiin taas kalaam lama dhaho yani bililaaq in maana waa bililaaq oo kalaam keliya liska dhaho oo qofkaas waa qof hadlay ama waa mutakalim ama kalaam lagu ilaaqo ma dhici karto binaa carabta keliya ma aadamigao dhan asaas marka khalad waxaa ah in la dhaho kalaamka fi luqat haddii la fiiriyo waa wax kasta wax ku fahamsiiya waxay ka mid tahay bidcooyinka aakhirka laga keena ashaacira keentay ashcariyiinta waxaas la imaado bini aadamkii ka horey weligood lama maqlo waxaas haddii saas ay ashaaciradu sheegayso run ahaan lahaydna dad dagaalla maba jireenba shaacirada warkii sheegayso ah waxaa la dhahaa kalaam wax allaala wixii wax lagu fahmo o dhan dee dhagoolba maba jireenba ilaan dhagoolka xataa gacanta isticmaalaa marka dadka dhan waa wada hadlaa waxay noqon lahay qof walba waa hadlaa bini aadamkuna saas uma yaqaan qofkan waa hadlaa qofkaana ma hadlaa laleey qofkaan qof hadlama oo qof dhagool ah oo aan hadlin qof aan dhagool aan hadlin maxaa loola jeeda gacmaha ma isticmaalo maa laga wadaa qof gacmaha waa isticmaala qof gacmaha waa isticmaalaa waxbuu kugu fahamsiin karaa wamaca daalika looma yaqaan qof hadla looma yaqaan qofkaas waa qof hadla cid u taqaan maanta laa soomaali walaa cajam kale walaa carab walaa cid u taqaan maanta laakiin waxbuu ku fahamsiin karaa waxa uurka iska dhahday qalbiga aa ku haysatidna sidaas oo kale kalaam lama dhaho kalaamku waa inuu yahay sawt afar ka soo baxo lagu dhawaaqo macaan dhamaystiran keena amaa waxa intaa ka soo hara kalaam lama dhaho bililaaq haddii la qaydo waa gaar haddii la qaydo oo lasoo gaabiyo oo la dhaho gacantuu ka hadlay wuu hadlay ma dhehaysi qofka hebelaan arkayo wuu ila hadlay ma dhehaysi waxaa gacantuu igala hadlay waa inaa maaragtay caddaysidin waxa wax ku dartid laki haddaa dhahda hebel aniga ila hadlay oo ila sheekaystay maxaan u fahmaynaa cod uu kugula sheekaystay mayga cod lagama wadina gacmaha laga wada waa khalada lagu leey khalad ayib marka kalaamka fi allugati alcarabiyati wa fii gayriha shardi waxaa ah inuu yahay sawt xuruuf u saaxiiba xuruuf leh oo macno dhammaystiran na faa'iideeyey intaasna waxaa sii dheer alkalimatu iyo alkalaamu luqada carabka waa isku mid alkalimatu iyo alkalaamu waa isku mid waxaa la dhaha hadalka faa'iidadiisu ay buuxdo yaxsunu asukuutu calayha waxaa loo yaqaana alkalaam walkalima fi luqa alcarabiya waa isku mid laakiin isilaaxa naxwiyiinta waa kutubta kaleeta insha allah nagu imaanaysaa way u kala duwan tahay ama fi lugati alcarabiyati waa iskugu mid ahay qaala musanif raximah llah aqsaamuhu alaaa kalaamku wuxuu ka kooban yahay saddex wax saddex wax uu ka kooban yahay kamana dhex bixi karo saddexdaas waxyaabood ismu wa ficlu wa xarfun jaءa limacnan nooca kuwaad waxaa weye smun ism waxaa jahdaa wixii macno ku tusiya zamaan uusan ku jirin sida almasjidu macno ku tusinaayo waxaa ka fahmaysaa dhismahan masala alinsaanu waa qof alkitaabu waa kitaab macna ka fahmaysa laakiin zamaan kuma jiro macnaha zamaan zamaan la soo dhaafay zamaan hadda socda mid hadda kadib imaan doona kuma dhex jiro wuxuu kutusinayaa qof laakiin waa la soo dhaafay iyo hadduu socdaa iyo hadda kadib u dhici doona waxaas male asan waa kalimatun dallat calaa macna fii nafsiha walam takhtarin bizamaan waa kelimad tusinaysa macno fii nafsihaa ayadoon wax kale kaalmaysanin shay kaleeto ayadoon kaalmaysanin ayada keligeeda kugu filanba inay macno ku tusiso macnaha manhi macnihii taamka ahaa iyo axsan sukuut caleyha lagama wado laakiin waxbay ku tuseen walam takhtarin lamana xidhiirsan bizamaan wax zamaan ah kuma jiro zamaan la soo dhaafay mid hadda socda mid imaan doono alkitaabu macnaheed waxaa wey waa kitaabka waa kitaabka marka waa kelimad macnay tusisay maxaan ka fahmaysaa kitaab alinsaanu waa qof laakiin zamaan lama socdo macnaha ay tusinaysa zamaan ma lama soco kama mid ahaan ficilkaa kuu soo haray waa wixii macno tusiya zamaan uu la socdo macnou tusinaysa zamaana laakiin la socdo maalan waxaan ahday qaama waxay tusinaysaa macno oo ah istaagis zamaan waa la socdaa laakiin oo dhacday zaman hadda ka hor la soo dhaafay macnaheeda waxay noqonaysaa wuu istaagay hadda ka hor haddaan kula hadlaayo wakti ka horreeyey oo na dhaafay oo dhammaaday oo ninkan wuxuu sameeyey istaagis qaama marka zamaan waa tusisay laakiin maxaa la socdaa macnay tusisay macna oo ah istaagitaan laakiin waxaa la socda zamaan yaquumu waa istaagayaa hadda hadda istaagitaankiisa u dhacayo ama yaquumu wuu istaagi doonaa hadda kadib ficilka marka waxaa lagu yaqaanaa weligiisa waxaa ku lifaaqan wakti marka macnana waa tusinayaa sida isimka oo kale isaga laakiin dheeri waxaa u ah zamaan addarbu alqiyaamu alqiyaam waa is muxuu tusinayaa istaagis alqiyaamu waa istaagis qaama marka maxay uga duwan tahay qaama macnay tusinaysaa macnahaada waa istaagis qaama marka iyo alqiyaam maxay ku kala duwan yihiin zamaanka alqiyaam waa istaagitaan bas lama dhihin wuu istaagay hadduu istaagayaa wuu istaagi doonaa alqiyaamu waa istaagis addarbu garaacis addarbu waa garaacis daraba haddaa dhada lakin waxay noqonaysaa garaacis dhacday hadda ka hor zamaana marka la socdo zamaan a la socdo kalimatun dallat calaa macna fii nafsiha waاqtaranat bizamaan zamaani la xiriirtay kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waa kelimad tusinaysa macno fii nafsiha fii nafsiha macnii waxaa loola jeedaa in wax kaleeto ay u imaadaan oo ay kaalmeeyaan uma baahna macnihii loogu talagalay waa ka fahmaysaa waqtaranat waxayna la xidhiirsatay bizamaanin zamaan ama mid hadda la socda ama mid hadda kadib imaan doona ama mid lasoo dhaafay wa xarfun jaa limacnan nooca saddexaadna waa xaraf jaa limacnan macno la imaado waxaa looga ixtiraasayaa xuruufu lhijaa'i oo macno aan loogu talagelin sida a iyo ba iyo ta iyo waxlada culamada qaarna waxay yidhaahdaan wa xarfun jaa limacna waxaa loola jeedaa waa xaraf wuxuu la imaaday macnuu la imaanayaa fii hayri macnuu la imaanayaa laakiin macnahaas uu la imaaday wuxuu kula imaanayaa marka cid kaleeta isaga lagu daro waa in wax kaleeta lagu daro lam oo kale maala lam lam macnaheedu waa nefyi waa diidmo laakiin macnaheeda lama garan karo wax yani diidmo macnahe waxala wax la diidaayaa loo isticmaala wax la diidaayo lam waxaa loo isticmaalaa wax la diidaayo laakiin lama fahmi karo ilaa wax lagu sheega maahan waxa la diidaayo waa waa imaansho ama istaagis ama bixis ama waxa lam marka waa diidmo istaagis ama diidmo socosho ama diidmo fadhi ama afcaasha faraha badan laakiin keligeed lama fahmayo diidmo dhinacey ku wajahan tahay macnaheedii marka ma soo bixi karo ilaa in lagu daraa ma ahaane dhinacay ku wajahneyd in lagu daro fii waxay tusinaysaa kudhexjiris ku dhex jiris jalasa wuxuu fadhiistay fii fii man wuxuu leeyahay kudhex jirisa tusina laakiin macnaheedi lama ma soo baxaayo oo lama fahmaayo ilaa aad sheegtid wixii maa lagu dhex jiray kudhex jirista waa maxay masjid miya kudhex jiris guri miya kudhex jiris wax kaleeta miya lama fahmo ilaa wixii kale la raaciyo marka macnaheedii wuxuu mar walba u baahan yahay in la raaciyo wax kale macnaheedu waa macno gaaban amaa macnaha ficilkii ismku waa dhammaystiran yihi alinsaanu waa qof qofoo waxa la yaqaan waa daato waa qof maxaa dhahaysaa zaydun waa qof dadka ka mida haddaad zaydun aa maqashid qofkii aad taqaana kugu soo dhacaay qofkii aad taqaanay aa kugu soo dhacaay cabdullaahi qofkaa taqaanaya kugu soo dhacay waa qofaa isla naqaan marka qofkii aa isla naqaanay inuu kugu soo dhaco cabdullaahi wax kale in lagu sii dardaro ma baahan qofkiaa kugu soo dhacay laakiin fii wax kugu soo dhacaya male fii waa kudhex jir wax kugu soo dhacaya male masjid miya qol miya guri miya dhul miya cir miya wax kugu soo dhacaya male fii keliya hadii lagu dhaho wax kugu soo laakiin cabdullahi hadii lagu dhaho qofkii la yaqaana kugu soo dhacay waa hebel hebel waa taqaanaa kugu soo dhacay haddii lagu dhaho albaytu albayt waxa la yidhahda waa taqaana waa guri dhisan dhismo la yaqaan caqligaada ku soo dhacay marka waa waa waa sawirane guri waxa la dhaho waa taqaan laakiin fii keliya haddii lagu dhaho ama hal hal waa istifhaam waa su-aal hal jaa'a hal qaama hal jalasa hal dahaba hal akala hal shariba wax lagu weydiinaya ma garan karto meel aad la aadid ma taqaano waa su-aal dhinacee ku jihaysan meel ala aada laakiin almasjidu waa dhismihii la yaqaanay marka waa xarfun jaa la yimaada limacna macnu la yimaada yani fii hayri macno ku sugan fii hayrihi waa in hayrkiisa lagu daba daro ama xaraf waa xaraf waa in ama ficil uula socdaa ama waa inuu ismi la socdaa ama waa inuu ismi la socda ama ficil waa inuu la socda si macnihiisii loo garto ama ficilkii ismka miya in lala socdo shardima macnihiisa markaa kuu soo dhacaya qaama waa istaagaadda ka hor kadib inaad wax kale la aaraadsatid waa baab kale laakiin qaama maxaa loogu talagalay istaagis dhacday hadda ka hor intaasna waa laga faa'iidaysana laakiin fii ku guda jiris maxay ku saabsan tahay ku guda jiris yani waa shay ku dhex jira dakal wuxuu dhex galay fii wuxuu dhex galay fii lama fahmayo marka waa inaa wixii aad raacisid wa xarfun xarafkaasoo ja la imaada limacna marka waa kalimatun dallat calaa macna fii hayriha saasay noqone xarafka waxaa weye waa kalimatu sisay macno fii hayriha macnahaasoo ku sugan ayada eyrkeed macnahaas wuxuu ku sugan yahay ayada eyrkeed ayada keyrkeed haddii la waayana macnaheedii maba imaanayo macnaheedii ma imaanayo mada xaraf waxaa loogu talagalay masala calaa shay laga kor noqonaayo ama ku kor noqosho waxaas waxaas marka waa in la helaa cala alfarasi cala albeyti waxyi waa in la helaa oo la raacsiiyaa dallat calaa macna fii gayriha kalaamku marka saddexdaas kama dhex baxo ima inuu ism yahay ima ficil inuu yahay ima xarf inuu والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك